asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaalla kusoo dhowaada qodobada warkayaga habeenimo ee warbaahinta rediyo baydhaba idiin hayso caawa dhegeystayaalla kuweeda ugu doorkaroona madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo maanta gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda dalka madaxweyne qoorqoor oo bogaadiyey howlgallada ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee ka dhanka ah al-shabaab wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya oo kormeeray goobo loogu diyaargaroobayay xuska maalmaha xorriyadda dalkeena soomaaliya diyaargarow ku aadan xusaska maalmaha xorriyadda oo ka socda soomaaliya iyo dalal kale iskaashatada beeralayda magaalada beledweyne oo soo bandhigay noocyada dalagyada ee ka baxa degmadaasi akhbaaraadka dibaddana dhegaystayaal caawa qodobka u doorka roon qaramada midoobay oo sheegtay in kiisaska covid toban iyo sagaal ee qaaradda afrika ay kor u kaceen waa habeennimo jimco ah dhegaystayaal sabtina ay soo gelayso taariikhduna ay ku baagan tahay shan iyo labaatanka bisha lixaad sannadda laba kun kow iyo labaatanka dhegaystayaal haatanna u diyaargarooba warkii oo dhana madaxweynaha dowlada goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda dalka halkaasi oo maanta si weyn loogu soo dhoweeyey wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya socdaalka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa ah ka qaybgalka shirka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen roobleh uu ku casuumay madaxda golaha wadatashiga qaranka ee la isaga wareysanayo howlihii ka qabsoomay arrimaha doorashooyinka tan iyo heshiiskii toddobiyo labaatankii mey iyo dardargelinta eena shaqooyinka harsan ee arrimaha doorashooyinka soomaaliya waxaa sidoo kale maanta magaalada muqdisho la filayay in ay gaaraan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya qaarkood balse ilaa iyo haatan aysan gaarin balse la filayo in ay gaaraan magaalada muqdisho shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya madaxda shanta dowlad goboleed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir shirkaasi ayaa sida qorshaysan sabtida berri ah ka furmi doona magaalada muqdisho ee caasimadda dalkeena soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kormeeray goobo loogu diyaargaroobayay xuska maalmaha xorriyadda dalkeena soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan xuseen xaaji oo ka mid ah guddiga qabanqaabada xuska maalmaha xorriyadda dalkeena soomaaliya ayaa maanta kormeer ku tegay xaaladda ayrahdee ayaa maanta kormeer ku tegay taallada daljirka daahsoon taallada dhagaxtuur iyo goobo kale oo ay ku sugnaayeen qaybo ka mid ah bulshada caasimadda oo u diyaar u diyaargaroobayay islamarkaana uu diyaargarow ugu jiray xuska maalmaha xorriyadda dalka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa dhiirigeliyey doorka ay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa magaalada muqdisho ay ka qaadanayaan muujinta astaamaha qaranka iyo sida loogu xardhay goobaha ganacsiga iyo dhammaan goobaha muhiimka ah ee caasimadda dalka ee muqdisho taasi oo qeyb ka ah hanaanka lagu weyneynayo xuska toddobaadka xorriyadda guud ahaana dalka ayaa laga dareemayaa diyaargarowga xuska maalmaha xorriyadda calanka jamhuuriyadda ayaa laga taagay guud ahaan goobo badan oo ka tirsan degmooyinka iyo gobollada dalka oo ay ka mid tahay magaalada tan habeydhabo oo maanta ilaa iyo shalay ka muuqdeen diyaargarow ku aadan xuska maalmaha xorriyadda iyadoo guddigii dhowaan uu magacaabay guddoomiyaha amaba maayirka magaalada tanbeydhabo xasan macalin axmed bi iyo kale howlo u diyaargaroow ah ay ka wadeen magaalada tanbeydhabo maalmihii lasoo dhaafay iyadoona caawa la filayo in munaasabad xoogan oo lagu xusayo sanad guurada xuska maalmaha xorriyadda dalkeena soomaaliya si weyn loogu diyaargaroobay lagu qaban doono magaalada tanbeydhabo gaar ahaan madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada tanbeydhabo madaxweynaha galmudug ayaa bogaadiyey howlgallada ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee ka dhanka ah al-shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaari iyo qoorqoor ayaa maanta kormeer ku tegey xarada taliska kow labaatanaad ee magaalada dhuusamareeb iyo fariisimaha kale ee ciidamadu ay ku leeyihiin duleedka caasimadda galmudug halkaasi oo ay ku soo dhoweeyeen saraakiisha ciidamada qalabka sida noocyadeeda kala duwan madaxweynaha galmudug ayaa warbixinno ka dhageystay saraakiisha ciidanka waxaana uu bogaadiyey howlgallada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay dhowaan ay ka fuliyeen deegaanada galmudug oo kuna booriyey inay sii laba jibaaraan gaar ahaan xilligan xasaasiga ah ee loo diyaargaroobayo doorashada dalka si guud ahaana deegaanada galmudug looga ciribtiro al-shabaab diyaargarow ku aadan xuska maalmaha xorriyadda ayaa sidoo kale waxa uu ka socdaa dalka dibaddiisa jaaliyadda dadka soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka minnesota ee dalkasi maraykanka ayaa ku howlan diyaarinta xaflado loogu diyaargaroobayo xusaska munaasabadaha maalmaha xorriyadda ee lix iyo labaatanka juun iyo kowda luuliyo guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ee jaaliyadaasi axmed cabdi ismaaciil ayaa sheegay in maalinta sabtida ah ay xaflad ay ku qabsan doonaan waddada lagu magacaabo east franklin ee magaalada minneabolis halkaasi oo uu tilmaamay in ay isugu imaan doonaan fanaaniin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool dalkaasi maraykanka wakiilka warbaahinta qaranka cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa sheegay in qabanqaabada xusaskaasi oo haatan ay ka socdaan magaalooyinka waaweyn ee ay degaan dadka soomaalida sida minneabolis iyo magaalooyin kale iskaashatada baareleyda magaalada beledweyne ayaa soo bandhigay noocyada dalagyada ee ka baxa degmadaasi madax ka tirsan maamulka hirshabeelle kan degmada beledweyne iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay xaflad eena midowda iskaashatada beereleyda degmada beledweyne oo ka kooban afar iyo toban iskaashato ay ku soo bandhigeen noocyada midhaha beeraha ee ka baxa gobolka hiiraan wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ballan qaaday in wasaaradda beeraha hirshabeelle ay si dhow ula shaqayn doonto afar iyo tobanka iskaashato ayna ka caawin doonto waxyaabaha ay u baahan yihiin iyadoona wasaaradda ay la kaashan doonto dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya iyo hay-adaha ku shaqada leh arrimaha beeraha guddoomiyaha degmada beledweyne cismaane dhicisow dhuubow agaasimaha wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle cabdulaahi cali cabdi ayaa si wadajir ah u bogaadiyey bandhigan ay qabteen midowda iskaashatada beerelida degmada beledweyne guddoomiyaha midowda iskaashatada beeraleyda degmada beledweyne cilmi cabdulaahi maxamed cilmi dugow iyo cabdiraxmaan maxamed cabdi cali oo ah xoghaynta midowda iskaashatada beeraleydaasi ayaa ka warbixiyey dadaalada ay ugu jiraan wax soo saarka beeraha iyo caqabado ay la kulmaan beeraleyda gobolka hiiraan gaar ahaan kuwa magaalada beledweyne halka warkaasi aada kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta rediyo baydhaba ee magaalatan baydhabo qaramada midoobay ayaa sheegtay in kiisaska covid toban iyo sagaal ee qaaradda afrika ay kor u kaceen haatan w h o ayaa sheegtay in kiisaska ay kor ugu kaceen afar boqol iyo toddobaatan iyo afar kun shan toddobaad oo isku xiga laga soo bilaabo bishan labaatankii n bishan juun ururkan ayaa sheegay in kororkan kiisaska uu muujinayo faafitaanka dhaqsida badan kii labaad ee qaaradda oo bilowday horaantii sanadkan w h o hay-adda caafimaadka adduunka ayaa eedda dusha ka saaraysa dhowrisla'aanta tallaabooyinka caafimaadka ee bulshada oo daciifa kororka isdhexgalka iyo dhaqdhaqaaqa bulshada iyo sidoo kale faafitaanka een mowjada nooca cusub ee cudurkaasi oo markii ugu horreysay laga helay indiya oo laga soo sheegay afar iyo toban dal ururka caafimaadka adduunka gaar ahaan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in boqolkiiba hal oo keliya dadka reer afrika si buuxda eena loo tallaalay madaxa xarunta ka hortaga cudurrada ee qaaradda afrika ayaa sheegay in mawjadda saddexaad ay la timid eena darnaan iyadoona waddamada badankood aysan u diyaarsanayn eena sidaa darteedna ay tahay mawjadaasi mid aada u xun wuxuuna uu ku celiyey oo uu ku celceliyey baahida loo qabo in si dhaqsi leh loo helo tallaalo badan oo la geeyo qaaradda afrika warkii habeennimo oo aad kala socotaan dhegeystayaal radio baydhaba dhegeystayaal caawa halkan ayaan kusoo hmeeraya warka waxaa idiin soo saaray ismarkaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abu karanteeno dhanka farsamada iyo isku dabariidka saaxiibkay farsamayaqaan cabdinuur borow ayaa iga saacidayay tani kulase dambe isma dhaafno cid allaale ciddii warka iyaga u dhaafina dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee www radio baydhawa dot net dhegeystayaal hambalyo maadaama caawa ay ku beegan tahay saqda dhexe xuska maalmaha xorriyadda dalkeenna soomaaliya gaar ahaan lix iyo labaatanka juun oo ah markii ugu horreysay ee soomaaliya laga taago calan ay leedahay